kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o eed oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo labayo labaatanka iyo weliba koob iyo soddonka mitirban iyo weliba efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabtii sagaal iyo labaatanka bisha juulaay sannadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwacyo anigoo ah jacfar kuukaay
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaana idaacadda iyadan duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono dhibaatooyinka la xidhiidha nacaybka ay dhallinyarada soomaaliyaadiihi ay kala kulmaan qaar ka mida bulshooyinka degan maraykanka
gobolka nays waxa waaye dalada republikaanka u badan dadka maaragtay oo kalarka waa meel aad ugu badnaan waaye marka dad badana nacayb badan ka buuxa anagoo baarkana joogno nacagunbaa meel dukaan kasoo baxday oo mxuha nagu dhahda wadankiina ku noqdaa kulligii waan idili doonaa heesihiina kama marna barnaamijka
iga baxa jirko weliba aan ku sii bukooday siduu boodhari u galay ayaan u baqaa naftee siduu boodhani u galay ayaanu baqaa naftee
yaa salaam sidii boodhari u galaan baqaa nafta ee waa codkii axmed raste dhegaystayaal sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
booska agaasimihii shaqaalaha aqalka cad ee shaqada ka tegey ayaa loo magacaabay jenaraal howlgabah oo ka tirsan ciidamada badda maraykanka oo ka shaqaynayay wasaaradda ammaanka gudaha rains brebas ayaa si isdaba jooga waxaa dhinac isaga riixay madaxweynaha maraykanka toddobaadyadii ugu dambeeyey agaasimaha cusub ee xiriirka u qaabilsan aqalka cadna waxa uu tilmaamay inuu shaqada muddooyinkanba ka maqnaa isagoon si buuxda uga tegin sara hokabi sandres xogayaha saxaafadda u qaabilsan aqalka cad ayaa dhowaan wariyayaasha u sheegtay in wadahadalka la xiriira soo magacaabista agaasimaha cusub ee u dhexeeya trump iyo rains ay soo socdeen muddo laba toddobaada isagoo ka hadlayay sababta uu shaqada uga tegay ayuu brebas waraysi uu t v-ga c n n c a ku sheegay in uu isagu iscasilay amaba ay sabab u tahay iscasilaadiisa madaxweynaha oo dhinac kale u jihaystay barebas waxa uu xusay in warqadiisa iscasilaadda uu madaxweynaha u gacangeliyey khamiistii lasoo dhaafay hase yeeshee lama shaacin ilaa xilli dambe oo jimcihii shalaya
shiinaha ayaa cambaareeyay gantaalkii ugu dambeeyey ah nooca loo yaqaana baalistiga oo ay ganeen kuuriyada waqooyi iyagoo ku soo biiraya dalalka maraykanka iyo kuuriyada koonfureed oo hore arrintan u cambaareeyey hadal uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee shiinuhu sabtidan maanta ayaa uu ku sheegay in tallaabadan ay ka hor imanayso qaraaradii golaha ammaanka qaramada midoobay iyo weliba rabitaanka guud ee bulshada caalamka maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa iyaguna gantaala ku ganay biyaha kuuriyada koonfureed iyagoo si toosa uga falcelinaya gantaalkan oo kuuriyada waqooyi ay galeen maalintii jimcihii
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo v o a qaybteeda afka soomaaliga oo washington si toosa idinkaga imanaysa haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa dhibaatooyinka la xidhiira waxa loo yaqaano islamofobiya ama islaam nacaybka ee ka jira dalkan maraykanka waxaana marti igu ah xukun dabar rowda sooyaan leyle xasan iyo sahre xasan oo dhammaantoodba wada degan gobolka north dakota ee dalkan maraykanka xukun adigaan kugu hormari doonaaye bal dhibaatooyinkan goorma ayay soo bateen oo islaam naceebka ama waxa loo yaqaano islaamofobia
bukaari brother waa mahadsan tahay inaad naga soo qaybgeliso barnaamijka oo maanta v o a arrintani waxay bilaabatay maalin waktigii electionka oo donald trump iyo u wardayeen hillary clinton gobolka nato waxa waaye dalada republicanka u badan dadka maaragtay oo kalarka waa meel aad ugu badneen waaye marka dad badana nacayb badan ka buuxa waktiyaal badan ay soo badatay maxaa jirtay gabar hadda ka hor oo morehead iyadoo gelaysa store gelays gabar soomaaliya store ay gelaysay oo familigay marka store ay gelaysay store nin nin cadaana hor istaagay wuxuu dhahay ma gelaysa di kale xijaabka bixi wa waay taasa kasii wareysa arrintan gabdhahan intaasoo jeer ayaka naftigooda maxaa lagu dhahay hade go back to your country ay kalema gabdho badan oo soomaali la dhahana way jireen arrimahan badi si waktigii election ilaa hadda way socotay iyo hadda arrinta kaloo hadda soo baxdo iyadana viral gashay oo national news qabsatay taasa tana u dambeysa hadda arrintan waa u tegi doon arrinta shaaca noqotay waa u tegi doonaa taas rooda ayaan jeclahay markaan inaad igugu dhiibto aan raba inaan su-aal weydiiyo rooda adiga waxaa ka mid tahay dhalinyarada soomaalida ee degan gobolkaasi north dakota marka guud ahaan dhibaatooyinkan islaam naceebka waxaa la sheegaa marka la joogo maraykanka ama dalalka qurbaha oo ay soomaalida iyo dadka kale muslimiinta ah ay ku yar yihiin in gabdhaha ama dumarka ay bartilmaameed u yihiin maadaama ay xijaaban yihiin marka dhacdooyinkaasi adiga ahaan ma la kulantay ha like muxuu ahaa waan la kulmanaa in badan haye marka dhacdadii ugu dambeysay adiga iyo leyle iyo zahre idinku dhacday bal ma inoo faahfaahi kartaa dacwo waxay muxuuha maalin aan muxuuha af ahayn kulligeen oo aan rabnay meel inaan log kulligeen wada aadno anakoo parkinla joogno naagumba meel dukaan ka soo baxday oo nagu muxuuha nagu dhahdo wadankiina ku noqda kulligeen waan idili doonaa iyo markaan ahna booliiskaan u sheegi doonaa iyo waxaas waan video baan kaa duubaynaa waxay dhahday booliiska waxba mani sameyn karo waa garta marka maxaa dhacay markay idinku qaylisay
muxuu ahaa anaka marka faashinka gaariga in yar gaarigeeda u dhowaa so muxuu ahaa anaga gabadha mid ah leelaa degtay waxay ku dhahday sorry sorry muxuu gaariga waan u dhawaaday laakiin haddaan kaaga bixi meesha intii naag dhihileed caadi iska bax waxay ku bilowday leila waan arkaa waxa muxuu ahaa wired muxuu ahaa meesha igu close igu baargaraysay cause waxba ma aragtid and then marka meesha way ka tagtay haddana waxay dhahday muxuu ahaa wadankiinaad ku noqonaysiin downtown baa wadankiina ni diri doonaa iyo muxuu ahaa fucking muslims iyo our koya oo fucking muslims waxaasay dhahday leila waxaad ahayd qofkii ay ku soo dhowaatay naagta idin weerartay hadalka idinku weerartay marka maxaad darantay markii kula hadashay oo ay ku dhahday waxba uma jeedid gaarigeyga ayaad usoo dhaweysay gaarigaada maxaad darantay markaa waxaad wax badanaa waa waa dibsilay because like one day kaas one day camal waxaa dhacay like before the incident waxaa waxaa qabi like surgery isha lai sameynayay ha qaliina isha lagaaga sameeyey miya ka hor dhacdada waaya marka dhacdadan marka ay dhacda adiga hore ma ula kulantay ka hor naagtan inta aadan isla kulmin adiga iyo l zahre iyo iyo rooda ka hor ma arki jirteen waxyaabahan islaam naceebka la yidhahdo ama islaamofobia hore ma ula kulanteen sometimes
ha mararka qaarkood hadda marka ma jirtaa cabsi ah in dhacdadan oo kale aad mar kale la kulantaan maka cabsi qabtaan in mar kale ay soo laabato ha hadii like um, um, police officerka page pagekiis waxaa lagasoo waxaa lagasoo dhaciyay ha marka waxaa leedahay weli dhibaatada waa ay jirtaa yacni yeah oo nacaybka ah haydka ah nacaybka waayahay waa mahadsan tahay waxaa igugu dhiibtaa sahra zahra maalintaas dhacdada dhacday ka dhacday magaaladiinan sidee ku xaliseen xalka muxuu noqday halka like we all came together haye waa isu timaadeen mhm then waxaa like waxaa dhahni like uh, diintayna yani diin oo diin oo like xeed ma aha like we forget oo each nacayba other. Mhm, nacabaan ma aha like waxaa dhacay waxaa rabnaa into a good example dadka u naqna ha tusaale fiican inaad u noqotaan aad dhahdeen aan rabnaa haye Ha,
Ah, so waa u sheegnay like everything yaa waxaa u dhahay, sheegteen yaa u sheegteen hadalladaas naagta xagga joogta diinteeda diinteena u- u- u sheegnay islaamka diin fiican waaye sida isan like it's not the way you think oo dhahnay ha sidaa u malaynaysid ma ahanaa dhahday ha sidaa u fikiraysaan Hay- ha maxay dhahda marka ayadana iyada waxaa iyada waa oynaysay like the whole time way ku xumeed miya waxay samaysay ha like she was waxaa dhahtay eight era oo qamaniyay waxaa sameeyey xataa wa- wax afkayma kasoo bixi kara an am so sorry like she was crying for like so long waa oynaysay ha wax badanay ooyeysay Ha.
هذا ونقول واحد هني عادي واي وندن غلط وسمينينا so it doesn't matter وندن كل جينا like in the end human واي وده ha waxaa dhahdeen anagaba bini aadan aan nahay qalad waa samayn karnaa Eh, ها haye then واحد هتي أن الريزن كسببت أن قسان سندي وحاوي أبهي وحالك سود لي عراق ayada maa dhahaysa naagta ها "Ha- ها aabahe ayaa lagu dilay ciraaq ay dhahday saas darteeda aan aan idinkuga xanaaqay ها صارت إلى like bad idea مسلم كأكهاي like ha fikrad qaldan aan ka haystay tiri muslimka Ha.
waa yahay marka أنا كان mhm
anigana waa waa wax kas waa u sheegnay waxaa dhahnay diinteen saas maaha ma sawiryaala tusnay nambarkeed xataa waa waa nambarkeedaa siiyey nambarkeeda isiisay waxaa dhahnay xataa friends waa noqon karnaa like saaxib one day
ha waa gartay marka tu- sababta aad sidaas u samayseen maxay tahay
because aniga waxaa rabnaa iduniran dadka like everywhere intoo tusina adaa qof wax xun ka sameynaya wax xun yani og sameynin because waxaa rabnaa intoo good example dadka dan u naqna waxaa rabnaa intoo dadka dan fahaman intoo like iduniran wax oo like it, you know it's gonna be over so intoo wax Mhm.
you know like you, you shouldn't have like bad things in your heart so let's just forgive and have a better life ha ha adduunka waa laga tegi doonaa marka inaanan dadka aynan cuqdad isu qabin oo aysan isnecbaysanin sidaas ugu talagasheen oo aad tusaale fiican ugu noqotaan ha
waayahay waa mahadsanta Eh, xukun waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama aad ka mid tahay dhalinyarada degan ee gobolka eh, north dakota Eh, inta badan eh, dumarka ayay u badan tahay in ay la kulmaan dhibaatooyinka naceybka ah eh, maar- maadaama ay iyagu xijaaban yihiin dhibaatooyinka la xiriira naceybka dhinaca islaamka ee dalkan marka ragga ragga iyagu ma la kulmaan eh, mararka qaarkood eh, shilalkaas
ha niyahow eh, laba asbuuc ka hor yar soomaaliya waxaa jiray eh, laba nin oo cadaan ah isagoo guri gurigiisa hore uu ka guuraayo guri cusboona ku guuraayo En, um, laba nin oo cadaan alaabta soo dejisanaya laba nin oo cadaan ah u imaadeen En, eh, maxay u yeereen maaragtay en, f niga maarata intay dhaheen en, yay ninka yarki feer ku bilaabeen asigi walaalkii ha macnaha maxay kala jeedaan f niga ha kelimad xun waa inoo dadka madowga maarata berigii iyo waktigii slavery ha waa fahmay ha Ay- waktigaasaan lihi jira marka eh, way dileen eh, hal asbuuc cunto mau cunayn maanaa dhuumta laga hayay emergency hospital habeenkii la geeyey En, eh, taasaa ka horreysay gabdhahantooda hata maxaa qalqaalinay xaflad oo dhacaysa august second aan qalqaalin oo laga hortagayo dadka nacaybka En, em, anagoo taa qalqaalin august second arrintan dhacday hadda eventigii aan qalqaalinay xafladda aan qalqaalinay almost ilaa toddoba boqol oo qof aa imaanaysa oo ka bixin khudba aan ka bixin doono ha marka dadkaas ka imaan doona iyay isugu jiri doonaan oo maaragtay soomaalida Waa- mise dadka kale ajnabiga ah meesha hadda had ajnabiga u badan u badi xafladaha aan qabana waa gartay marka aan aan aan xukunow eh, maadaama ay soo badanayaan dhibaatooyinka noocaasi ah ee gobolka aad joogtan ay kusoo badanayaan eh, soomaalida maxaa la gudboon marka ma sidee uga hortegi karaan arrintaas halk halka niyo ani hay-ad oo la shaqeysa dadka qaxootiga la shaqeeya oo inta anaga ku suubina n soomaalida marka iyo dadka kale oo qaxootiga naftigooda soomaaliga oo markuu waxyar ku dhac dadka ay soo wacan oo badi anaga waaye marka waxaa la shaqeyna hay-ad kaloo la dhahaya hay-adaa la shaqeeya maxaa la dhahaa afro american development association hay-adaha kale la shaqeeyana waxaa la dhahaa high plain fair housing iyo north dakota eh, human rights coalition iyo maxay hoos yimaadaan hay-ada la dhahaya hay-adahaas kudi north dakota united against hate ay hoos yimaadaan marka waxaan suubinay qof walba wax ku dhaca awareness macnaa inay duuwaan ay isla markiina booliista ay wacaan booliista dee waayaanna inay anaga aniga soo galaan oo badi mis dadkaas kale ay usoo galaan waa si gartay si sifo isla markaas oo support ay u helaan aan arrinta maaragtay aan aan ka gaarno si gabdhahan ay suubiyeen arrinta markay saa ugu dhacday qofka hore qadka soo galeen anigu ahaa ee booliisia waceen anna way soo waceen waa gartay marka Eh, sidii ama- marka soo- dhalinyarada waxaan leenahay en, eh, haddee waa ogtahay en, adigoo madow eh haddana soomaali si eh haddana nin muslim ah en, arrimahaas oo kale markay kuu dhacayaan eh, make sure telefoonkaada maaragtay camerada inay kuu furnaato mar walba aada duubatid markay wax kuu dhacayaan waxaa yeele waxaa lagu dhihi karaa haddee eh, qoladii ula shaqeeya intii lagu dhahayaa wax walba adi lagu gadini karaa marka markaa hay wakti markaa haysatay evidence oo aada duubatid en, wixii wixii dhac waa la arkaa ma ogtid laakiin haddii la arkayn wax walba adaa lagu gedinaa en, uh, waxaan leeyahay soomaalida dhalinyarada eh, badi markuu wax kugu dhacaan always telefoonkaada camerada kuu furnaata eh, duub qofkii kugu dhowna message u dir oo aad garanaysa Eh, niyo halkaasaan joogahay arrintaas ay igu dhacaysa ha liga soo gaara waa gartay isla su-aashaasaan waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo rowdo Eh, rowda eh, dhibaatooyinkan maadaama ay hadda ay taagan yihiin oo ay jiraan maxay kula tahay in lagu xali karo eh, oo loogaga hortegi karo en, nacaybka ka imaanaya dadkan aanan muslimka ahayn ee ku wajahan dadka muslimka ah gaar ahaan dumarka guud ahaan eh, dadka muslimka ah uh, inaan dadka like jiilkeena badan like educate them and muxuu ahaa sida like community leaders oo kale inay sameeyaan classes dadka like yaqaanin oo kale sida afraid in inay naga cabsanin inoo imaadaan haddii muxuu ahaa question haystaan iyo waxaas oo kale bcause haddii like um, inaad fahmooyaan haddiina nacib because qofka muxuu ahaa waxba ma naga ogo naceb bas t v-ga waxay ka daawanayaan waxaas naceb oo naga noqon karaa Waa run.
And then, uh, good example inaan noqono waay markaste oo like we should reach out for them muxuu ahaa oo dhexno kaalaya waxaan bartaa kaalaya like muxuu ahaa neighborska inaa laisku dadka laisku yeero iyo waxaas.
Mhm, dadka deriska ah in la isugu yeedho oo la isku waco oo aad meel iskugu timaadaan oo aad wada hasha- wada hadashaan yeah exactly waxaas inaan maybe kuwa qabali doono Because dadka dhan ma ogin dadkiinoo gacmahena kulligeen ma sabno so maybe dad baa imaan doonaan oo wax fiicanay naga baran doonaan aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaas waxay kala ahaayeen xukan dabar rawda sooyaan leyle xasan iyo sahra xasan dhammaantoodba waxay marti igu ahaayeen barnaamijka madasha dhallinyarada waxaana ku soo qaadannay dhibaatooyinka islaam naceybka ee ka jira dalkan maraykanka dhegaystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgel
barnaamijkii madasha dhallinyarada iyo weliba waryahayaga nuur xasan nuur dhegeystayaal haddayna taasi kaga soo gudubno waxaanaad weli dhegeysanaysaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta af soomaaliga v o a haatanna haddii aynu jaleecno dhinacii ciyaaraha iyo weliba maxamuud mascade
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa weli ku guda jira diyaargarowga ay ugu diyaargaroobayaan xilli ciyaareedka labada kun toddobiyo tobanka iyo labada kun siddeediyo tobanka oo meelo fara badan oo caalamka ka mid ay haatan kooxuhu ciyaaro saaxiibtinimo ciyaarayaan horyaallada qaaradda yurub oo dib laysugu soo noqon doono bishan agost ee foodeynagu soo haysa ayaad mooddaa inta badan kooxuhu haatan inay u diyaargaroobayaan oo si wanaagsan ay u aalamiiteeyeen iyadoo kooxaha qaar ay ciyaartooy wanaagsan soo iibsatay halka kuwo kalena ay dib u dhaceen oo xiddiga ciyaarta kubadda cagta ku wanaagsanaa ay iska direen kulamo haddaba xiise badan oo ciyaarahaasi diyaargarowga ka mid a ayaa habeenkii xalay ahaa la iskaga hor yimid kooxda kubadda cagta ee waddanka holland ee ayakis amsterdam ayaa waxay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee hol city ee waddanka ingiriiska labadan kooxood ayaa ciyaar adag oo dhex martay waxa ay labada kooxood ku kala baxeen saddex saddex bareejo ah kooxda kubadda cagta ee wender breman ee waddanka jarmalkuna waxay ciyaar saaxiibtinimo oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee westham ee waddanka ingiriiska waxay uga badisay hal iyo eber ciyaartaasi waxaa goolka keliya ee kooxda kubadda cagta ee wender breman ee dhalisay u saxiixay ciyaaryahanka johannes egestein sidoo kale kooxda kubadda cagta ee waddanka jarmalka ee brushia dortmund ayaa iyaduna kulan saaxiibtinimo waxay iskaga hor yimaadeen kooxda isbanyol ee magaalada barcelona ka dhisan ee waddanka sbain ciyaartaasi oo hal iyo eber ay guushu ku raacday isbanyol ayaa goolka waxaa u saxiixa isbanyol ciyaaryahanka la yidhaahdo bablo bieti haatanna haddii aan jaleeco koobka kooxaha yurub ee maraykanka oo kulamo adag caawa ee kooxuhu iskaga hor imaanayaan koobkaasi oo kooxaha ugu caansan qaaradda yurub ay ku loolamayeen ayaa haatan gabagaba soo gaaray waxaana kulamo adag habeenka caawa iskaga hor imaan doona kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo tottenham hatsba oo ah laba kooxood oo ka wada dhisan waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa iyadu kulankii ay real madrid la soo ciyaartay ka badisay oo ku durdurisay oo afar iyo hal kaga soo badisay sidaasina waxa ay kulanka tottenham ay la ciyaarayso uu noqonayaa kulan ay labada kooxoodba awooddooda isku tijaabin doonaan isla markaasina ay ugu diyaargaroobayaan horyaalka kubadda cagta ee waddanka ingiriiska oo bisha agus horaanteeda ka furmi doona waddankaasi hase ahaatee kulanka xiisaha badan ee taageerayaal fara badan ay caawa sugayaan daawashadiisa ayaa waxa uu yahay kulanka el classicada maraykanka la leeyahay oo labadii kooxood ee real madrid iyo barcelona ayaa ku kulmaya waddankan maraykanka labadan kooxood ciyaarta dhex marta haddii ay saaxiibtinimo tahay haddii koobyaalaba amaba ay horyaalka dalkaasi tahay waa ciyaar la sugo oo taageerayaasha kubadda cagta ee dunidu ay u dhegtaagaan weliba markan waxay xiisaheeda usii leedahay ciyaaryahan neymar ayaa warbaahintu hadal haysaa inuu kooxda barcelona ka tegayo waxaana warar soo baxayey gelinkii hore ee shalay ay sheegayeen in ciyaaryahankaasi iyo ciyaaryahan kale oo difaaca oo samedo la yidhaahdo oo dhowaan kooxda barcelona ay soo iibsatay ay gacanta isula tageen iyadoo warbaahintu ay sheegayso in ciyaaryahan neymar uu doondoonayo waddo kasta uu qalalaase kooxda barcelona kaga dhex abuuri karo si uu uga tago kooxdaasi islamarkaasina ugu biiro kooxda la leeyahay qarka ayuu saaran yahay inuu ku biiro ee b s g si kasta ee noqotaba kulankan real madrid iyo barcelona ayaa waxaan garoonka joogeen oo aan ciyaaraynin ciyaaryahanka real madrid ay ku duusho ee cristiano ronaldo kaasi oo fasax dher qaatay kadib markii koobka qaaradaha ay waddankiisu ciyaarayeen isla markaasina laga adkaaday oo isagu haatan fasax kaga maqan kooxdiisa kubadda cagta ee real madrid labadan kooxood ayaa la filayaa inay soo bandhigaan ugu yaraan ciyaar xiise badan oo taageerayaasha kubadda cagtu ay ku raaxaystaan walowdad fara badan ay isleeyihiin waxaa suuragala labada kooxood maadaama ay ciyaar saaxiibtinimo ciyaarayaan inay ciyaaryahan da'yar ah ay baroobaystaan oo halkaasi raggii kubadda cagta caanka ku ahaa aanay soo safi doonin inkastoo dhinaca kalena la filayo ugu yaraan qaybta hore ee ciyaarta in xidigaha kubadda cagta ee caanka ihi ay kulankaasi ciyaari doonaan waddanka ingiriiska haddii aan u soo laabto kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa garoonkeeda ku martigelinaysa koobka ay sanad kasta xilligan oo kale qabato ee la yidhaahdo imaarat skab koobkan ayaa sanadkan waxaa arsenaal kula loolamaya saddex kooxood oo kale ah kooxda kubadda cagta ee safiya waddanka spain banfica oo ka socota waddanka bortuqiiska iyo kooxda arbi leibzig oo ah koox ka dhisan waddanka jarmalka kulanka koowaad ayaa waxa uu dhex mari doonaa leibzig iyo safiya halka kulanka labaadna ay fowodda isku dari doonaan kooxaha kubadda cagta ee arsenaal iyo banfica xubintii ciyaarahuna waa naga intaatan ee kulan dambe waa mascadoo idile sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a qeybteeda af soomaaliga barnaamijkuna waa kii dhallinyarada ah ee duhurnimo gabagabadii idaacadda ayaynu kusii siqaynaa cabdixakiin maxamuud shirwaac ah inoo dulmaro qodobadii wararka dunida ugu waaweynaa mid iyo laba wixii wakhtigu uu inoo saamaxo mahadsanid jacfar shiinaha ayaa cambaareeyay gantaalkii ugu dambeeyey ah nooca loo yaqaana baalistiga oo ay ganeen kuuriyada waqooyi iyagoo kusoo biiraya dalalka maraykanka iyo kuuriyada koonfureed oo hore arrintan u cambaareeyey hadal uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee shiinuhu sabtidan maanta ayaa uu ku sheegay in tallaabadan ay ka hor imanayso qaraaradii golaha ammaanka qaramada midoobay iyo weliba rabitaanka guud ee bulshada caalamka dhinaca kalena agaasimaha booska agaasimihii shaqaalaha aqalka cad ee shaqada ka tegay ayaa loo magacaabay jenaraal howgab ah oo ka tirsan ciidamada badda ee maraykanka oo ka shaqaynaya wasaaradda ammaanka gudaha rins bribers ayaa si isdaba joog ah waxaa dhinac isaga riixayay madaxweynaha maraykanka toddobaadyadii u dambeeyey agaasimaha cusub ee xidhiidhka u qaabilsan aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa waxay ku tilmaantay inuu shaqada muddooyinkanba ka maqnaa isaga oo si buuxda u aan uga tegin sara habki sandres xogayaha saxaafadda u qaabilsan aqalka cad ayaa dhowaan wariyayaasha u sheegtay in wadahadal la xidhiidha soo magacaabista agaasimaha cusub ee u dhexeeya trump iyo weliba rens ay socdaan muddo laba toddobaad ah
cabdixakiin maxamuud shirwac aad buu u mahadsan yahay haatanna aan u baaqo axmed rasta codkiisii macanaa nagula raaxaysta
ragleel reer baan lahaa baydiyo aroska labaan lahaa baraariyo nolol qurxoon mar uun marun beegsadan lahay yagleel reer baan lahaa baydiyo aroska laban lahaa waraariyo nolol qurxoon mar uun marun beegsadan lahay markuu cashaqu ballaaday weliba igu sii badnaaday anoo garabkaaga baahan haddaad iga sii boqoshay anoo garabkaaga baahan anoo garabkaaga baahan markuu cashaqu ballaaday weliba igu sii badnaaday anoo garabkaaga baahan haddaad iga sii boqoshay anoo garabkaaga baahan anoo garabkaaga baahan adaa axadigii ka baxay adaa ballantii xumeeyey kolay anigii waan bogsane habadin habadin ruux kale sidayda habadin ruux kale sidayda adaa axadigii ka baxay adaa ballantii xumeeyey anigu kolay waan bogsane habadin habadin ruux kale sidayda habadin ruux kale sidayda
yaa salaam habadin buu yidhi habadin qof kale waxaan filayaa dhegaystayaal inaad si weyn uga wada hesheen heestaasi uu inoogu luuqeynayo fanaanka axmed rasta waxaanay gebagabo u tahay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta isu wada jira halkan idinkaga daadihinayeen anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo weliba jacfar kukaay iyo weliba saaxiibka bashiir abikar waxaan idin leenahay tan iyo intaynu kulankan ama idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doonno sidaa iyo nabadgelyo
bilicidiyo aragga roon indhuhu indhuha bogteen lahaye ubaax beertaan lahaa basaasti oo udiid boorkaan lahaa bilicidiyo aragga roon indhuhu indhuhu ha bogtin lahaye daba iga baxa jirko weliba aan ku sii bukooday siduu boodharii u galay ayaan u baqaa naftee dabtuu boodharii u galay ayaan u baqaa nafte daba iga baxa jirko weliba aan ku sii bukooday siduu boodharii u galay ayaan u baqaa nafte siduu boodhanii u galay ayaan u baqaa nafte